Waxaa jira dhalinyaro badan oo da'doodu ay dhaaftay xilliga waxbarashada hoose dhexe kuwaas oo xaalado shaqo la'aan ay ku haysato gudaha magaalada Tana-Joher iyo deegaanada hoos yimaada, si ay u daboolaan baahiyaha shaqo ee haysata una helaan goobo shaqo abuur oo ay noloshooda iyo nolosha qoysaskoodaba ay ka maareeyaan, ayaa dhalinyaradu waxaa loogu baaqay inay ku biiraan goobaha lagu barto farsamada gacanta. Muuse Cusmaan Axmed oo ka mid ah dhalinyarada gudbay xilligii waxbarashada hoose misana hadda ah hal-abuure ganacsi, ayaa ku booriyay dhalinyaradu inay bartaan farsamada gacanta iyo hawlaha gacanta laga qabto si ay uga maarmaan xaaladaha shaqo la'i ee ka jirta deegaankooda. Isla markaasna waxa uu tilmaamay in laga doonayo dhammaan hay'adaha iyo cid walba oo taageeri karta dhalinyarada in la garab joogsado.
haddii oo warqad loo dhiibo maanta si fiican u aqrin kara marka dhankaas oo waxbarasho la-aanta ah oo aan garab la siinaynin waxaan jeclaan lahaa inaan las garabeeyo oo maanta ninkii cunugiisa oo wax ka dhiibi karin hataa oo iskuulka dhiibi karin oo jaamacad ka dhiibi karin inaan garab la siiyo yacni la yidhi oo da- dha- dhalinyarada la waxbara wiil ha ahaado gabar ha ahaado garab la siiya taas waa wanaagan tahay waxaan jeclaan lahay boqolkiiba boqol in arrinta xoogga la saaro dhalinyarada wax la bara si ay u shaqaystaan si nafadooda ay u dibiraan maaragtay taas waa wax weyn oo muhiimad ah waaye dhalinyarada waxaan kula talin lahaay ee, horta adduunya aqaraa kala badan aqaradooda inaysi lumin oo maaragtay alla ka cabsiga ay badiyaan ay maaragtay mustaqbalkooda iyo wanaagoodana ay maaragtay ka shaqeeyaan nafadooda ay difaacaan kii guur xalaal rabana guur u guursado Farsamooyinka gacanta ayaa noqday kuwa buuxiyey boosaska dhalinyarada waxbarashada dugsiyada sare iyo dhexe waqtigooda seegay.